لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه baab haadaa baab kani baab weey laa yustashfacu erge laga dalban maayo bilaahi alle calaa axadi min khalqihi axadna oo khalqigiisa ka mid ah erge looga dalbi maayo yani ilaahay jala wacalaa laga dalbi maayo cid khalqigiisa ka mid ah inuu ka ergeeyo sababtu waxay tahay waxaa la yaqaanaa cidda shaafica ah ee ergeynaysa maqaamkeedu iyo darajadeedu inay ka hooseyso cidda loo erge tegayo sidaa awgeed baa arrintaasi in la sameeyo la idhaahdo ilaahay ow nooga erge addoommahaaga cid ka mid ah laa yajuus waxaanay ka mid tahay hadalka noocaasa haddii la idhaahdo hadallada la doonayo qofka muwaxidka ah inuu iska ilaaliyo oo uu ka digtoonaado waayo waa kelimaad iyo eriyo mukhilun bitawxiid towxiidkii waxyeelayo o wuxu dhimaya marka alfaada iyo eriyada ay tahay qofka muwaxidka ah inuu iska ilaaliyo waxaa ka mida tan baabkan uu guntay inuu yidhaahdo ilaahay u nooga ergey cid khalqigaaga ka mida wakadalika tiihoo baabkaa hore aynu ku soo maray oo ah ilaahay inuu ku dhaartay inuu sidaas samaynayo ama inaanu sidaas samaynahayn qaala wuxuu ihi can jubayr bni mucim radia allahu canhu qaala jaa acraabiyu nin reer miya u yimi ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow nuhikat ilanfusu nafihii baa daciifay ay dacufat wa jaaca alciyaalu caruurtina way gaajootay oo had iyo jeer marka dee abaaraha iyo itixaamadu dhacaan nafuhu way daciifaan oo way taag daraadaan oo uu bilaa nafaqay noqdaan wahalakat ilamwaalu xoolihiina way halaagsameen fastasqi lanaa rabbaka rabbiga roob nooga dalaboo roob noo weydii noo roob doon wainaa maxaa yeelay anagu nastashficu billaah ilaahay baanu erge ka dalbaynaa calayka adiga inuu nooga kaa ergeeyo wa bika ay wanastashficu bika adigana ergaanu kaa dalbaynaa cala allaahi ilaahay inaad nooga ergeyso marka halkaa intaa hore wainaa nastashfacu billaahi calayka taasaan bannaanayn laakiin in la idhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo nool ilaahay nooga erge oo ilaahay noo bari macnihii taasi iyadu dhib ma laha qaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama subxaana allah subxaana allah ayuu ku celceliyey ilaahay baa xumo oo dhan ka nasahan kelmadda subxaana waxay tilmaamaysaa marka subxaana allah la idhaahdo ay tansiihan lilaahi can kulli maa laa yaliiqu bih ilaahay baa ka fogoo ka hufan wax kastaoo aan u qalmin famaa zaala rasuulku kama suuli yusabixu inuu tasbiixsado xataa curifa dalika ilaa arinkaa laga gartay fii wujuuhi asxaabi wejiyada asxaabtiisa oo arintaa inay ka cadhoodeen hadalkaa ninkaasi yidhi laga gartay sababta cadhadaa ku keentayna waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wejigiisa ayay markaa cadho ka arkeen markaasaa cadhadiisa ayay iyaguna u cadhoodeen oo macnihii ay inay iyaguna sii cadhoodaan keentay uma qaala dabadeeta wuxuu ihi rasuulku wayxaka badhaadhahaagee tadri miyaad garanaysa ma allah ilaahay ka uu yahay ma taqaanaa ina sha'na allaahi ilaahay arrinkiisu acdamuu ka wan yahay min daalika kaa innahu xaalkiiyo sha'nigu wuxuu yahay laa yustashfacu erge loogama dalbo bilaahi alla calaa axadin axad inuu kaaga ergeeyo axadkaasoo min khalqihi khalqigiisa ka mida ilaahay jala wacalaa lama idhaahda cid khalqigaaga ka mida iga erge sababtu maxay tahay lianna cidda ergeynaysa maqaamkeedu wuu ka hooseeya iyo darajadeedu cidda loo erge tagaayo ilaahayna jala wacalaa waa ka cid walba ka sareeya soo ma aragtid cid walba hee waa ka ka sareeya ilaahay jala wacalaa wadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey xadiidkan waxa uu caan ku yahay xadiidu latiid buu caan ku yahay bacdu ahli اlcilmina way quweeyaan laakiin xadiidku waa xadiid daciifa weeye xadiidkani waa xadiid daciifa weeye waaya oo laba cilaba way ku jiraanoo maxamed ibnu isxaaq sanadkiisa uu ku jiraa mudalis buu ahaa waanu cancaneeyey waqad cancana waanu cancaneeyey wakadalika waxaa sanadkiisa ku jira nin la odhan jiray jubayr ibnu muxamed ibnu jubayr ibnu mucim isna waa majhuulu xaal weeye sidaa awgeed baa alimaamu alalbaniyu raximah اllah daciifada xadiidkan wuu ku daciifiyaa ase ahaatee xadiidku daciifba ha ahaadee arrinta noocaasa lama isticmaalayo waxay ka mid tahay alfaada iyo eriyada la rabo qofka muwaxidkaahi inuu ka fogaado oo iska ilaaliyo qaala fiihi masaa'ilu aluulaa masalada hore waxa weeye inkaaruhu inkiristuu rasuulku ku inkiray calaa man qaala cidda tidhi innaa nastashfacu billaahi calayk yanii haddii lagu socdo xadiidku inuu asxay weeye ayaa xadiidka bacdu ahli lcilmi baa difaaca sida saxiixa laakiin waa xadiis daciifa ahaaniya tagayuruhu waa isbedelka uu isbedele rasuulku tagayuran isbedel curifa laga gartay fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejiyadooda min haadihi lkelimati ay min ajli hadihi lkelima kelmadan daraaddeed waa kelmad waxa weeyaan xagga ilaahay jala wacalaa aan ku habboonayn oo munaasib aan ku ahayn athaalia annahu lam yunkar calayhi laguma diidin annahu rasuulku lam yunkir calayhi kumuu diidin ninkii qowlahu hadalkiisa uu yidhi nastashfacu bika cala allaah adiga ayaanu markaa erge kaaga dalbaynaa ilaahayna aada nooga ergeyso waayo qof wanaagsan wanaag iyo khayr lagu tuhmaayo waa la odhan karaa ilaahay noo bari gaar ahaan masaa'ibka caamka ahi markay jiraan iyo kuwa khaaskaaba rasuulkana calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ilaahay noo bari way odhan jireenoo munaasabaad badan baa arrintaasi ay ku sugnaatay sidaa awgeed baa marka la roob beelo ee abaaruhu dhacaan in cid ka mid ah dadka wanaagsan ee saalixiinta la ydhaha ilaahay noo bari wax dhibaatii kuma jiraan laakiin qofku hadduu dhinto saalixba ha ahaadeo qof wanaagsanba ha ahaadee lama odhan kara ilaahay noo bari lama odhan karaayo waayo uu dhintay de soo ma aragtid uu tegey sidaa awgeed baa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhi markii rasuulku noolaa sala allahu calayhi wasalam ee abaaraha iyo arrimahaasi dhacaan isagay u iman jireen oo odhan jireen ilaahay noo bari laakiin markuu dhintay arrinkaa lama iman oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam may odhan ilaahay noo bari rasuulka ilaahay qabrigiisana intay dul yimaadeen arrinkaa may weydiisan wale waxaynu garanaynaa cumar radia allaahu canhu inuu cabbaas yidhi ilaahay noo bari oo uu lahaa nebigaagaanu ilaahay oo kuugu tawasuli jiro waadna waraabin jirtay maantana nebigaaga adeerkii baanu kuugu tawasuleyna ducee waxa weeyaan maaragta cabbaas oo dadka u duceey ilaahay inuu soo waraabiyo roobsiiyo kadalika mucaawiya saalixiintii qaar ka mida ayuu waxa weeye yihi ducee marka saxaabada rasuulku manhajkooda iyo dariiqoodu kaasuu ahaa waxa lagu tawasulayo qofka wanaagsan waxa lagu tawasulayaana waa ducadiisa qofkaa wanaagsanina waa inuu noqdo qof nool ilaahay inoo bari waa la odhan karaa laakiin in qof dhintay ama haba noolaadee jaahiisa lagu tawasulo ama xaqiisa lagu tawasulo oo la idhaaha ilaahow ciddaa jaaheeda wax nagu sii ama ciddaa xaqeeda wax nagu sii ta noocaasi waxa weeye waa bidco wax xujaa ilaahay aan u soo dejin xadiidka odhanaya tawasaluu bijaahi faina jaahii cinda allaahi cadiim xadiidka sidaa odhanayaana la asla lah asal ma laha wax jira ma aha araabica masalada afraada tanbiihu waa baraarujinta laysku baraarujiyey calaa tafsiiri subxaana allah subxaana allah tafsiirkeeda waa inagii sheegna waa ilaahay baa xumo oo dhan iyo wax kastaoo aan u qalmin ka fog oo ka nasahan weeye alkhaamisa ana almuslimiina muslimiintu yasaluunahu rasuulka way weydiisan jireen sala allahu calayhi wasalam alistisqaaa inuu u roob doono oo roob ilaahay uu weydiiyo way weydiisan jireen baabu ma jaءa fi ximaayati الnabiyi salى اllahu عalayhi waslm xima twxiidi wasadihi طuruqa shirki ay haadakani baabu ma cadaynta la cadeeyo ayuu baab u yahay kii jaaa ku soo arooray fi ximaayati الnabiy ilaalintuu nebigu ilaalinayay salى اllahu عalayhi waslm xima twxiidi seeraha towxiidka iyo wasadihi awdistuu awdayey طuruqa shirki wadooyinka shirkiga baabkan khwaani baab u eg horeynu usoo marray kitaabka dhexdiisii hore oo wuxuu ahaa baabkii ahaa baabu maa jaءa fi ximaayati اlmusطafى jinaab الtwxiid wasadihi kula طariiqi yuusilu ilى shirk fama اlfarqu bayna اlbaabeyn farqiga udhexeeya labadan baab muxuu yahay farqiga udhexeeya wuxuu yahay wallahu aclam ee kaa hore wuxuu ku saabsanaa digista rasuulku uu ka digayey iyo ilaalinta uu ummadiisa ka ilaaliyey wasaaisha iyo wadooyinka shirkiga lagu gaadhayo ee ku saabsan afcaasha iyo ficilada ku saabsan sidaa awgeed baa waxyaaba ficilaabaa rasuulku ka digay calayhi salaatu wasalaam baabkaa hore waaya sida qubuurta iyo wixii ku saabsanaa waynu soo maray baabkana wuxuu ku saabsan yahay ilaalinta rasuulku ilaaliyey wadooyinka shirkiga dadka gaadhsiinaya ku saabsan fil aqwaal xagga aqwaasha soo ma aragtid marka labada baabba waxa ay iska waafaqsan yihiin labaduba waxay ka digayaan wasaaishii iyo wadooyinkii shirkiga dadka gaadhsiinaya horena waynu usoo sheegnay dhowr jeer daraa'icda iyo wadooyinka shay shara ku gaadhsiinaya sharcigu u xidhay waa sadu daraa'ic baa la ydhaha waa qaacido caan ah adiladeeduna ay aada iyo aada u badan tahay ya wadooyinka markaa sharka ku gaadhsiinaya o dhan waa la xidhaa wadooyinka sharka ku gaadhsiinayana waxa ugu daran wadooyinka hee ashirku billaah ku gaadhsiinaye kugu ridaaya rasuulkeenuna calayhi asalaatu wasalaam wuu xidho wuu awday ictiqaadaadka iyo waxyaabaha la aamine shirkiga ku gaadhsiinayo uu xidhay laba waxaa kaloo uu xidhay aqwaasha iyo hadallada lagu hadlee shirkiga ku gaadhsiinayana uu xidhay saddex waxaa kaloo uu xidhay afcaasha ficilada lala imanayo shirkiga dadka gaadhsiinayana wuu xidhay marka inahaasoo dhan rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuu xidhay qaala wcan cabdillaahi bni shikhiiri radia allahu canhu qaala inطalaqtu waan tegay fii wafdi bani caamirin wafdigii reer bani caamir dhexdooda ayaan tegoo rasuulka ayaanu raacay ilaa rasuulillaahi baanu tegey sala allahu calayhi wasalam anigoo bimacnaa la socda wafdigii bani caamir sida muuqatana arrintaasi sanadii sagaalaad bay ahayd waayo sanadii sagaalaad ee hijiriga ayay wafdiyo badani rasuulka u yimaadeen oo caamulwufuud la odhan jiray faqulnaa waxaanu nidhi anta adigu sayidunaa sayidkayagii baa tahay fa qaala wuxuu rasuulku ihi calayhi asalaatu wasalaam asayidu sayidku sayidnimadiisu kaamilka tahay ay dhammayska tiran tahay allaahu ilaahay weeye tabaaraka baraka badnaayo wa tacaala sarreeye qulnaa waxaanu nidhi wa afdaluna ka noogu fadli badan baa tahay fadlan xagga fadliga yacnii fadluka afdalu min fadlina adaa naga fadli badan oo noogu fadli badan wa acdamunaa kan ugu weyn baa tahay tawlan xagga sharafta iyo waxa weeyaan markaa cadamada iyo weynida oo tawlka haninimadiiyo hodanimadana waa loo isticmaalaa cadamada iyo weynidana waa loo isticmaalaa aafiri اdhanbi waqaabili اtawbi shadiid اlciqaabi di tawl ma macnaa di tawl ya ay di lcadamati weeyi ilaahay jala wacalaa waa ka weynida iyo cadamada u saaxiibka faqaala rasuulku wuxuu uhi quuluu dhaha biqowlikum hadalkiina dhaha wadhina rita aw bacdi qowlikum ama hadalkiina bar ka mida dhaha marka bacdidaa waa in la jaro waayo biqowlikum taa ba'da lagu jaray baa lagu cadfay aw bacdi qowlikum ama hadalkiina bar ka mida dhaha walaa yastajriyannakum laakiin shaydaanku yaanu idin daranin idin diranin oanu idinka dhigin kuwa uu dirto oo uu wakiil ka dhigto oo uu waxa weeyaan markaa u diro inay dadka lumiyaan iyo albaabada sharka inay furaan walaa yastajriyannakum yaanu idin diranin ashaydaanu shaydaanku waa labada tafsiir ee ku jira mid ka mida macnuhu waxa weeya laa yatakidkum laa yatakidkum shayطaanu jariya lah waljariyu macnaahu arasuul ay laa takunuu rusula lishayطaani yursilkum ilى اnnaasi biاlghiwaaya shayطaanku yaanu idinka dhiganin kuwa uu markaa iska horeysiyo uu diro oo uu u diro inay dadka soo lumiyaan oo ay albaabada sharka ku furaan rawaahu abu daawuuda bisanadi jayid xadiidka abu daawuud baa sanad jayida ku wariyey waana xadiis saxiixa weeye labadii imaam ee casrigan ee muxadisiinta ahaa alimaamu alalbaniyu raximah اllah walimaam muqbil ibnu haadi alwaadici labaduba xadiidka way saxiixiyeen maxaa haddaba looga jeedaa quuluu biqowlikum maxaa looga jeedaa hadalkiina dhaha hadalkaa la leeyahay dhaha maxaa looga jeeda ashaykh saalix alfawsaan wuxuu odhanayaa waxaa looga jeedaa sharxiisa qiimaha badan ee icaanat lmustafiid waxaa looga jeedaa buu odhanayaa hadalkiinnii macruufka ahaa ee rasuulka kula hadli jirteen dhaha waxay rasuulka odhan jireen yaa rasuul allah yaa nebiy allah hadallada caynkaasa dhaha laakiin hadalladan buunbuunintu ay ku jirto iska daaya si shaydaanku aanu idinku lumin quluwina aanu idinku ridin doctor saalix alcusaymi isagu waxau idhaahdaa waxaa loo jeedaa oo quluu biqowlikum looga jeedaa hadalladiinnii haddaa carabta tihiin caadada idiin ahaa ee madaxda kula hadli jirteen dhaha oo caado waxa u ahaa carabta madaxda inaanay waxba hadallo aada u sii waaweyn oo buunbuunin weyn ay ku jirta inaanay kula hadli jirin ee kunyadooda iyo magacooda iyo waxaasunbay ugu yeedhi jireen soo ma aragtid laakiin waxaa la yidhi madaxdan la buunbuuninayo ee hadallada waaweyn iyo magacyada waaweyn loo bixinayo xagga acaajimtay ka tihi baa la yidhi marka macnuhu wuxuu noqonayaa haddaa carabta tihiin hadalladiinnii aa kula hadli jirteen madaxda iska caadiga ahaa ee buunbuuninta iyo weynaynta iyo xadgudubka aanu ku jirin dhaha ee macruufka ahaa oo iska daaya hadalladan buunbuuninta iyo weynidu ay ku jirto si aanu shaydaanku quluw idinku ridin ashaykh alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiinna kitaabka markuu sharaxayo isagu wuxuu odhanayaa quuluu biqowlikum waxaa looga jeedaa hadalkaa hore aad tidhaahdeen hadalkaa ay lahaayeen anta sayiduna wa afdalunaa fadlan wa acdamunaa tawlan hadalkaa ay yidhaahdeen dhaha kaa dhaha laakiin dee quluwiga iska ilaaliya iyo shaydaanku inuu idin dirto oo waxa weeye idin kodada idin weydaariyo ee aw bacdi qowlikumna awdaas waxaa dhici karta inay tahay shakun min araawi ama xadiidka ayay ka mid tahay macnuu wuxuu noqonaya aw bacdi qowlikum hadalkiina bar ka mida dhaha oo hadalkiina bar ka mida ku gaabsada si kastaba ha ahaatee xadiidkuu ku cad yahay in waxa weeyaan wadooyinka shirkiga ee quluwiga keenaya la xidho gaar ahaan xagga hadallada waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa magacyada ilaahay inuu ka mid yahay asayid ilaahay jala wacala waa allaha sayidka a weeye waa allaha sayidka ah ee sayidnimadiisu kaamilka ay tahay wacan anasin radia allahu canhu ana naasan dad baa qaaluu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow yaa khayranaa kii noogu khayr badnaayow wabna khayrinaa kii noogu khayr badnaayo inankiiso wa sayidanaa iyo wayaa sayidanaa sayidkayagiiyo wabna sayidinaa sayidkayagii inankiisow faqaala wuxuu uhi yaa ayuha naasu dadow quuluu dhaha biqowlikum hadalkiina dhaha walaa yastahwiyannakum shaydaanu laakiin shaydaanku yaanu idin duufsan shaydaanku yaanu idin duufsanin oo aanu hawada idin raacin ana anigu muxamadun baan ahay cabdullaahi addoonkii ilaahay iyo wa rasuuluhu ah maa uxibu mana jecli an tarfacuunii inaa ii kor yeeshaan fowqa mansilatii darajadayda meel ka sarraysa allatii mansiladaasoo anzalani illaahu ilaahay dejiyey caza wajal rawaahu nasaa'iyu bisanadin jayid xadiidkana isna waa xadiis saxiixa weeye darajada ilaahay nebi maxamed dejiyeyna calayhi asalaatu wasalaam waxa ay tahay waa inuu ka dhigay rasuul falaa yukadab lama beeninayo waa la rumaynaya waana la raacaya wakadalika addoon addoonnimada ilaahay loo addoon noqdiyo cibaadada la caabudo halkii ugu sarraysay ka gaadhay wakafaa biha sharafan marka halkaa ilaahay dejiyey meel ka sii sarraysa in ay geysaan oo igu xadgudubtaan ma jecli haddii la yidhaahdo maxay u yidhaahdeen wabna khayrina yaa khayranaa la geray wabna khayrina maxay u yidhaahdeen wa sayidina wabna sayidina maxay u yidhaahdeen kii noogu khayr badnaa inankiiso kii sayidka iyaga inankiisiio maxay u yidhaahdeen iyadoo aynu ognahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabbihii inuu gaalnimo ku baxay rasuulka aabbihii gaalnimo ayuu ku baxay waayahay oo waktigaa uu dee joogay mushrikiin bay ahaayeen quraysh mushrikiin ayay ahaayeen isaga iyo aabbayaashiisii ka sii horeeyey ilaa qusayi laga gaadhaayaba shirki bay ku baxeen iyadoo la og yahay taa maxay sidaa u yidhaahdeen bacdu ahlilcilmi waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen waxay u jeedaan sayidnimada xagga nasabkay u jeedaan asiyaadaha min jihati nasab xagga nasabka ayay u jeedaanoo dee shaki ma lahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciduu ka soo jeedaa ay ahaayeen quraysh kuwii ugu nasabka fiicnaa soomaaragtid ee ugu dhaladsanaa markaa dhankaasay u jeedaan waa la yidha haddii sidaa la ydhaana la ishkaalo bacd ahlilcilmiga ka midina waxay idhaahdeen sayidka iyaga inankiisii o markay leeyihiin aabbihii uma jeedaan iyo awowgii toona ee waxay u jeedaan awowyaashiisii sare ambiyada ahaa waxay u jeedaan nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim gaar ahaan nebi ibraahim calayhi salaam carabtuna waxaa la yaqaanaa inay u abtirsan jireen oo u nisab sheegan jireen nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waayo waxay qabeen inuu yahay aabbahoodii sare soo ma aragtid isagaanay ku abtirsan jireen marka calaa kullin waxaa kaloo la yidhi ciday u jeedaan markay leeyihiin sayidkaiyaga inankiisiiow nebi ibraahim calayhi salaam taa haddii la idhahdana ishkaalmada qaarna waxabay idhaahdeen waa khaطaun min araawi intaa may odhane raawigaa qaldamay qaar culimmada waxay idhaahdeen dee ha idhaahdaan iyaguyo laakiin se kan rasuulku u diiday calayhi salaatu wasalaam ee ku qabsaday soo ma aragtid waayahay taasi waa taa ta kale xadiidkan waxaa laga qaadanayaa isagana waxaa loo yaqaano quluwiga in laga fogaado oo layska ilaaliyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay shaydaanku inaanu duufsan oo aanu lumin almasalaynu haddaba ku daraynaa masaladaas waxay tahay xadiidkaa hore sida ku sugan markii ay yidhaahdeen saxaabadu yaa sayidana rasuulku uu ku qabsaday oo wuxuu dhahay sayid ullahu tabaaraka wa tacaala sayidku waa ilaahay ilaahay baa sayida soo ma aragtid marka waxaa ka muuqata inuu arrintaa he ku qabsaday soo maaha axaadiid kaloo badanna waxaa ku soo aroortay iyadoo cid makhluuqa sayid lagu sheegayo waxaa ka mid a xadiidkii qumuu ilaa sayidikum sayidkiina u kaca waxaa ka mid a xadiidkii aynu hore u soo marraye addoonku sayidkiisa markuu ama kala sheegaya ha yidhaahda sayidii wa mawlaayi hore waa inagii usoo marray waaye waxaa ka mid a xadiidka rasuulku uhi ana sayidu waladi aadama axaadiis kalena way jirtaan see laysu waafajinayaa xadiidta xadiidkan oo daahirkiisu yahay in sayidka la diidayo in bashar lagu sheego ama makhluuq iyo axaadiidtaa tilmaamaysa bashar lagu sheegayo sayidnimo see laysu waafajinaya kayfa yuwafaqu baynaha jawaabtu waxay tahay saddex qowl baa ahlulcilmiga qaarkood ay soo rareen masalada noocaas bacdi ahlilcilmiga ka midii waxay idhaahdeen ilaahay unbaa sayida basharna sayid in lagu sheegaal ma bannaana xadiidkanaanay qaateen inoo yaalla hadda xaadiistaa horena waxaynu kaga jawaabeen waxay idhaahdeen xadiidkanaa ka dambeeyey oo lagu nasakhay waayo xadiidkani dee sanadii sagaalaad oo caamul wufuuda inuu arrintani dhacday ayaa markaa muuqata markaa xadiistaa hore uu naskhay bay dhahay soo ma aragtid imaamu maalikna qowlkaa waa laga wariyey bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya eh waa jaa-is makhluuqii sayid lagu idhaahdo laakiin waa maca alkaraaha waa jaa-is laakiin waa makruuh oo laga fiicany marka axaadiidta tilmaamaysa bashar sayid lagu sheegayana waa libayaan aljawaas arrintaas inay bannaan tahay bay caddaynaysa axaadiistan laga qaadanayo inaan markaa aanay fiicnayn in bashar sayid lagu sheegana macni waxa weeye arrintaasi inay karaahatoo laga fiican yahay ayay tilmaamaysaa saasay iyaguna isku waafajiyeen qowl saddexaad waxa uu yahay in la idhaahdo maya ee waxaanay bannaanayn basharka marka lagu wajahayo tusaalahaan ee lagula khidaabayo lagula hadlayo anta sayidunaa sayidkayagii baa tahay yaa sayidanaa sayidkayagiiow laakiin haddii waxa weeye aan lagula khidaabin oo tusaale ahaan cid kale lagu dhaa taas waa sayid ama waa sayidkaagii ama qofkaas waxa weeye waa sayidkeenni ama waa sayidkiinnii ta noocaasi dhib male bay idhaahdeen waxaana taa ku kaliftay markan rasuulku calayhi salaatu wasalaam qoladan uu ku diidey dee way ku waajaheenoo waxay ku idhahdeen anta sayiduna soo ma aragti sidaa awgeed buu ku idhi asayid ullah way ku waajiheen marka in cid sidaa loogula khidaabo loogu waajaho ayuunbaan banaanayn ba ilahay laakiin siyaabihii kale way iska bannaan yihiin waa saddex qowl ahlulcilmiga qaarna waxaabay sheegeen qowl afraadoo waxay idhaahdeen arrinkani waa jaa-is bilaa karaah in makhluuq sayid lagu sheego haddii uu mutaystay oo qof dee sayid ahoo sharaf le uu yahay waxa weeyaan waa iska jaa-is laakiin ta noocaasa waxaa u shardi ah koow inuu yahay qof mutaystay laba iyo inaanay taasi quluwi keenahayn soo ma aragtid sidaasina waa sida uu rajaxay alaclaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin waana sidaad moodda wallahu aclam inay xoog badan tahay oo dee xadiis badan baa ku soo aroortay cid sayid la odhanaayo iyadoo la idaafaynayo iyo iyadoo kaleba markaa waxaad mooddaa inay jaaista laakiin laba jeerunbay mamnuuc noqonaysa in basharka sayid lagu sheega xaaladda koobaad waa marka quluwi ay keenayso quluwi hadday keenaysa mamnuuc bay noqonaysa xaaladda labaadna waa marka loo jeedo sayidnimada mulaqa ah ee kaamilka ah waayo basharku si kasta sayid ha u ahaado laakiin sayidnimadiisu hee mid kaamiloo mulaqa maaha marka haddii qofkan sayidnimadiisu ay keenaysa marka ama sayidnimada lagu sheegayaa loo jeeda ti mulaqahde kaamilka ahayd waa la inkiraya waayo taa basharki ma laha wakadalika hadday quluwi keensanayso waa la inkiraya fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeye taxdiiru naasi dadka in looga digo min alquluwi quluwiga ahaaniya maa yanbaqii waa waxay haboon tahay an yaquula inuu idhaahdo man qiila lahu cidda lagu yidhi anta sayidunaa oo waa inuu idhaahda sayid allahu tabaaraka wa tacala sidaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam aثaaliثa qowluhu laa ystajriyanakum الshayطaanu shaydaanku kuwa uu markaa eryanayo yaanu idinka dhigan oo uu diranayo oo intuu duufsaday deeta dadkana uu kusii luminayo maca anahum iyadoo lala qaba iyagu lam yaquuluu inaanay odhan ila xaqa xaq mooye wax kale inaanay odhan iyadoo lala qabo marka sida hadalka mualifka ka muuqata wuxuu leeyahay hadallada ay yidhaahdeen baail maahana xaqun bay ahayn hase ahaatee wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa ugu yidhi quluwi buu uga baqdayo in xadgudub hadalka noocaasi uu keeno araabica qowluhu waa hadalkuu rasuulku uhi maa uxibu ma jecli an tarfacuuni in i kor yeeshaan fowqa mansilatii darajadayda meel ka sarraysa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maqaamkii sharafta badnaa ee ilaahay dhigay in laga sii sarraysiiyo lagu xadgudbo muu jecleen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wadada noocaasana aada iyo aad buu awday si walbana wuu u caddeeyey fasalawaat ullaahi wasalaamu calayh baabu maa jaa fii qowli illaahi tacaala wuxuu baabu yahay waxaa ku soo arooray hadalka ilaahay uu yihi wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama baabkani waa baabkii ugu dambeeyey kitaabu towxiidka weeye waxaanu ku saabsan yahay ilaahay jala wacalaa cadamadiisa iyo weynidiisa sababta uu ugu khatimayna waxay tahay ikhwaanii fi illaah mar kasta oo qofka qalbigiisa ilaahay jala wacalaa uu ku weynaado oo cadamada ilaahay qofka qalbigiisa ay degto kamula towxiidu towxiidkiisuu dhammaystirmayaa waanu ziyaadayaa ilaahay baynu arrinta caynkaasa weydiisanaynaa waxaanay keenaysaa mar kasta oo qofka ilaahay jala wacalaa uu weyneeyo ilaahay inuu caabudo isu dulleeyo jeclaado isu dhuldhigo ta noocaasa ayay keenaysa taasina waa ta addoonka looga baahan yahay sidaa awgeed baa baabkan marka lagu jiro ee lagu khatimayo kitaabu towxiid oo ah kitaabkaa sharafta badan ee qiimaha badan waa in arrinka noocaasa aynu soo xaadirsanno oo qalbigeenna waxa weeye aynu keenno baaraka allaahu fiikum waxaanu mualifku soo aroorin doonaa waxyaaba fara badan oo tilmaamaya makhluuqaad waaweyn oo ilaahay jalla wacalaa uu abuurtay cadamada makhluuqaadka iyo weynidoodana waxaa laga qaadanayaa cadamada ilaahay jala wacalaa waayo qaacidadu waxay tahay cadamat lmakhluuqi tadulu calaa cadamati alkhaaliq haddaad aragto makhluuq cadiimahoo weyn waxay kutusaysaa kii abuuray hee cadamadiisa iyo weynidiisa cadamatu lmakhluuqi tadulu calaa cadamati alkhaaliqi waxaana jira sida uu tilmaamayo sheekh saalix alcusaymi xafidahu llah kutub laga qoray arrinta ku saabsan ilaahay jala wacalaa cadamadiisa iyo weynidiisa waxaa ka mid a kitaab la idhaa kitaab alcadama oo sheekh culimmadii hore ka mid ahaayoo la odhan jira abushaykhu qoray waana mabuuco waa la helaa anugu ma hayo laakiin waa mabuuc waa la helaa marka inaynu raadsanno ayaa inala gudboon qaala almualifu raximah llah baabu ma jaa fii qowli اllahi tacaala wma qadaru llah waxa alla yidhi jala wacalaa wmaa qadaru llaha ilaahay may weyneyn damiirka waawljamaacuhuna wuxuu noqonayaa mushrikiintii wamaa qadaru llaha ilaahay may weyneynin xaqa qadrihi weynayntiisuu xaqa u lahaa waalardu iyadoo dhulkuna jamiican dhammaanteedba qabdatuhu qabashadiisa ay ku jirta yowma alqiyaamati maalinka qiyaame waasamaawaatu samooyinkuna mawiyaatun kuwa lagu duuduubayo weeye biyamiinihi midigtiisa subxaanahu ilaahay baa ka nasahnaaday wa tacaala ka sarreeya camaa yushrikuuna waxay ugu shariik yeelayaan ee xaqiisa ay la wadaajinayaan marka cid kaste oo ilaahay jala wacalaa u shariik yeesha ama xukumkiisa ka baydha ama ilaahay jala wacalaa wuxuu ka nasahan yahay u tiirisa ama malaxun ka malaysata ama qadarka qadarkiisa beenisa ama magacyadiisa qiimaha badan iyo sifaadkiisa dhammayska tiran diidda ilaahay jala wacalaa may weyneyn weynayntiisii uu xaqa u lahaa can ibni mascuudi radia allaahu canhu qaala jaa xabrun aayadda intaynaan dhaafin waalardu jamiican qabdatuhu wowdaasi wowdii xaalka tilmaami jirtay waa laga dhigi karaa istinaafiyana jumladaas way noqon karta marka ilaahay may weyneyn weyneyntuu xaqa u lahaa walxaal baanay weydiin weynayn alardu dhulkuna jamiican dhammaanteed qabdatuhu qabashadiisa ay ku jirta yowma alqiyaamati maalinka qiyaame dhulkaa dhan ee bara- baraha leh ee buuraha leh dhirta leh nooc walba leh innagaynala weyn ee aadka u weyn ayaa waxa weeye ilaahay jala wacalaa gacantiisa iyo qabashadiisa ku jira maalinka qiyaame taasi maxay ku tusaysaa ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa ayayna tusaysa wasamaawaatu mawiyaatu biyamiinihi samaawaadkaasi ilaahay uu ku sheegay inay yihiin sabcan shidaadna waxa weeye iyaguna maaragtay gacantiisa ayaa lagu duuduubaya sida aayadda kale ilahay yihi yowma naطwi samaa ka ayi sijili lilkutuba kama bada'na awala khalqi nuciidu taasina ilaahay cadamadiisay ku tusaysa qaala wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi jaaa waxa yimi xabrun nin caalima xabrun iyo xibrunba waa loo akhriyi karaa waa caalimka weeye caalimkaasoo min alaxbaari culimadii yahuudda ka mid a ilaa rasuulilaahi buu yimi sala allahu calayhi wasalam oo faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow oo rasuulka magaciisay dee ugu yeedhi jireen ama waxay odhan jireen yaa muxamed ama waxay odhan jireen yaa abalqaasim laakiin yaa nebiy allahi yaa rasuulallahi may odhan jireen yahuuddu waayo may rumaysnayn inaa anagu najidu waxaanu helaynaa an allaaha oo macnihi aanu towraad ka helaynaa ku taalla an allaaha ilaahay yajcalu inuu ka yeeli doono asamaawaati samooyinka calaa isbacin far farihiisa ka mida inuu saari doono waalaradiina dhulalkana calaa isbacin far uu saari doono washajara dhirtana calaa isbacin far uu saari doono waalmaaa biyahana calaa isbacin far uu saari doono wathara ciidana athara ciiddaa looga jeedaaye calaa isbacin faruu saari doono wa saa'ira alkhalqi khalqiga inta kalena calaa isbacin faruu saari doono fayaquulu wuxuu odhan doonaa waa maalinka qiyaame eh ana almalik anaa boqorkii ah aniga ayaa boqorkii ah awoodda iyo suldaanka iska lahaa addoomihiisa iyo makhluuqaadkiisana ku tasarufaayey sidaasaanu towraad ku aragnay oo ku taalloonu ka helaynaa wadaxika nabiyu nebigu uu qoslay sala allahu calayhi wasalam xataa badat ilaa ay ka muuqatay nawaajiduhu gowsdambeedyadiisu tasdiiqan rumaynuu rumaynayo darteed buu u qoslay liqowlilxabri ninkaa caalimka ah hadalkiisa uma qara'a rasuulullahi dabadeeta rasuulka ilaahay wuxuu akhriyey sala allahu calayhi wasalama wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama aayadda qur-aankaa ayuu akhri xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa ihbaatu sifati alasaabici lilahi jala wacala ilaahay inuu asaabic leeyahay kayfkooda iyo qaabka yihiinna ma garanayno sidaa rasuulku u sugay baynu u sugaynaa waaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa waayo makhluuqaadkaasi kala duwan ee aadkiiyo aadka u waaweyn ayaa mid walba far farihiisa ka mida ayuu saaraya maxaad markaa u malaynaysaa ilaahay weynidiisa iyo acdamadiisu intay leeg tahay ilaahay jala wacalaa waa mid aada iyo aada u weyn weeye taasi qofka markaa muwaxidka qalbigiisa waa inay degto weynayn rabbigii uu weynaynayo waa inuu ka qaado weynaanta weynayntaasina waa inay keentay inuu caabudo ilaahay cibaadadana u gaar yeelo wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kaloo muslim u sugnayd waxaa ku soo arooray waljibaala buuraha iyo washajara dhirtana calaa isbacin far buu saaraya uma dabadeetana yahuzuhunna wuu lulayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa ana almalik anaa boqorkiiya ana allah anaa ilaahaya oo muslimka lafdiga ku soo arooray waa ana almalik ana almalik ayaa laba jeer uu ku celinaya wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayad kaleo bukhaariga u suganna waxaa ku soo aroortay yajcalu ilaahay wuxuu ka yeelayaa asamaawaati samooyinka calaa isbacin waalmaaa wathara calaa isbacin wa saa'ira alkhalqi calaa isbacin akhrajaah bukhaari iyo muslim baa soo saaray marka asaabicda tiradooda kolka la eego xadiidka lafdigaa hore sheekhu uu ku soo arooriyey lix buu sheegayaa lix farood ayuu sheegaya waaya laakiin marka la eego riwaayaadka saxiixaynku shan un bay sheegayaan oo halkaa sheekhu uu maaragtay lafdigaa hore kaga soo arooriyey walmaa calaa isbacin wathara calaa isbacin labadaasoo wada socda calaa isbacin unbaa ku soo aroortay bukhaariga iyo muslimka marka saxiixaynku waxay sheegayaanuun shan faroodun bay sheegayaan siyaaqyo kale way ku soo aroorto bukhaariga iyo muslimka aan ku jirin lix farood iyadoo marka ay sheegayso laakiin riwaayaadka baridoodu shantaasay ku soo arooreen asaabicdaasina waa asaabiculyadayn weeye sida ahlu sunnuhu ay qabaan ee ay rumaysan yihiin marka umuurta haybkaa waxa weeye ee rasuulkeenu ka warramay calayhi asalaatu wasalaam aynu rumaynaynaa sidaasaynu u rumaynaynaa sifaadkaa ilaahayna ma diidayno qaar baa waxay idhaahdeen qolada ahlu taxriifka ah ka mid ee sifaadka ilaahay diidan ninkaa yahuudiga ah rasuulku wuxuu ugu qoslay isagoo ku dheeldheelayo la yaaban caqli daraantiisiiyo waxaanuu ku hadlay soo ma aragta oo waxay idhaahdeen ugumuu qoslin inuu maaragta leeyahay waa runtaa ama waad saxantay laakiin wuxuu ugu qoslay wuu la yaabanaa waayo qosolka marna waxa loogu qoslaa qofka wax kuu sheega adigoo la dhacsan waxa uu sheegay oo u dhabaynaya marna waxa loogu qoslaa adigoo la yaaban oo le bal miskiinkan eega sooma aragtid laakiin warkoodaasi waa baatil waxaana taa diidaya laba qodob labadaba waa mida fahamka saxaabiga muxuu ihi saxaabigu tasdiiqan liqowli lxabri buuri sooma aragtid waxaa markaa lagu odhanayaa idinku xadiidka cabdilaahi bin mascuud oo warinaya radia allahu canhu ee culimadii saxaabada ka mida miyaa uga faham badantii oo rasuulka ka warinaya oo ka qaadanaya miyaa uga aqoon badantii ilaahay miyaa uga weynaan badantii arinta labaad ee warkaa meesha ka saaraysaa waxa weeye akhriska uu aayadda akhriyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo waxay noqonaysaa aayaddani arintaa towraadna ku taalla ayay sheegaysaa oo ay u markhaati furaysaa weeye qaala wuxuu hi walimuslimi muslim waxa u sugnaaday oo can ibni cumara uu ka wariyey marfuucan xaalo rasuulka wuu kor yeelay yawi illaahu ilaahay waxa uu duuduubayaa caza wajala asamaawaati samooyinkuu duuduubayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame uma yaahuduhuna dabadeeta wuxuu ku qabanayaa biyadihi lyumna gacantiisa midig uma yaquulu dabadeeta wuxuu odhanayaa ana almeliku anaa boqorkiia ayna aljabbaaruun kuwii iskibrin jiray isweynayn jiray maye ayna almutakabiruuna kuwii iskibrin jiray maye uma yawi laradiina haddana ilaahay wuxuu duubayaa dhulalkaa sabca toddobadaa uma yaakhuduhunna wuxuu ku qabanayaa bishimaalihi uma yaquulu dabadeeta wuxuu odhanayaa ana almelik anaa boqorkii ayna aljabbaaruuna ayna almutakabiruun xadiidkana muslim baa wariyey muslim ha wariye ee lafdiga tilmaamaya bishimaalihi shaad weeye waa shaad xadiisku sida kale uu sugan yahay oo duruq badan buu leeyahay laakiin lafdiga sheegaya bishimaalihi waa shaad weeye sida jamaaca min alxufaad ay caddeeyeen oo waxaa la gaar noqday nin la odhan jiray cumar ibnu xamza cumar ibnu xamza ibnu cabdilaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab ayaa la gaar noqdoo la tafaruday ninkaasna ahlulcilmigu waxay idhahdeen dacf baa ku sugnaa ruwaadda muslimkaba ka mid ahaadee laakiin dacf baa ku sugnaayo gaar ahaan wuxuu la gaar noqdo lama aqbalo sidaa awgeed sheegista shimaal la sheegay waa daciif hada huwa sawaab waana sida imaamu axmed iyo bayhaqi iyo alcalaamatu alalbaniya ay mareen weeye waaya riwaayaadka kale markaa badidoodu waxay sheegayaan biyadihi lukhraa bay sheegayaan gacantiisa kale soo ma aragtid laakiin cadaynta shimaal la cadaynayaa waa shaad weeye ninkaasaa la gaar noqday oo ku jira sidaa awgeed baa waxaynu rumaysannahay ilaahay laba gacmood buu leeyahay labada gacmood ee ilaahayna labaduba waa midig labaduba waa midig weeye sida xadiidkii kale ku soo arooray wakilta yadayhi yamiinun haddii xataa la idhaahdo lafdigani wuu sugan yahay oo saxiixa muslimkuu ku yaalla waa mid sugan haddii la idhaahdana macnuhu noqon maayo shimaalka ilaahay jalla wacalaa ee loo tiirinayaa midigtiisa way ka hoosaysaa nuqsaan baa ku jirta sida ta makhluuqa ay ugu jirto macnuhu sidaa noqon maayo laakiin aan u sugnayn baa raajixa lafdigaas si kastaba ha ahaatee cadamada ilaahay jala wacala ayaa laga deliishanaya xadiidkana waruwiya waxaa laga wariyey can ibni cabaasin qaala inuu yihi ma samaawaatu sabcu samooyinka toddobada ahi ma aha iyo walaraduuna sabcu dholalka toddobada ahi fii kafi raxmaani allaha raxmaanka kafkiisa kuma aha ilaa ka khardalatin sidii inin yar mooyaane oo kale oo fii yadi axadikum midkiin gacantiisa ku jirta khardaladu waa geed qardan laydhaa iniyihiisa weeye waana geed aada u iniya yaryar marka shayga yaraantiisa marka la tilmaamaya tusaale loo soo qaata marka cirarka toddobadaah iyo dhulalka toddobadaah ilaahay gacantiisa kolkay ku jiraan waxa ay ka dhigan yihiin sidii inin yar oo midkii gacantiisa ku jirto oo kale taasina waxay tilmaamaysaa ilaahay jala wacalaa cadamadiisa iyo weynidiisa ayay tilmaamaysaa aarkana ibnu jariir iyo keyrkiibaa wariyey waana aar xasanahoo sugan weeyaan laakiin waxa ku soo arooray halka inaga uu inoo qoray fii kafi raxmaani ama fii kaf ilaahi fii yad ilaahi baa kusoo aroortay gacanta ilaahay baa kusoo aroortay waqaala ibnu jariirin ibnu jariir wuxuu yihi xadaanii yunusun yunus baa ii waramay waa yunus bnu cabdilacla asadafi iqatu min siqaari lcaashira qaala ahbarana bnu wahbin ibnu wahab baa noo warramay buu yihi qaala qaala ibnu zaydin ibnu zayd waxa uu yidhi ibnu zaydkaasina waa cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo zayd ibnu aslam oo taabici ahaa baa dhalay oo sheekhii maaliga xadaanii abi aabbahay baa ii warramay buu yihi oo zayd ibnu aslama qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam ma samaawaatu sabcu samooyinka toddobada ahi may ahaanin fi lkursiyi kursiga kolka loo eego ilaa ka daraahima dirhamyaaloo kale mooyaane daraahimtaasoo sabcatin toddoba ah oo ulqiyad lagu tuuray fii tursin meel bannaanoo bana lagu tuuray toddoba dirham inta la qaado haddii ban cidlo ah oo bannaan lagu daadiyo waxba ka noqon maayaan dee waay kursigu marka loo eego carshiga saasoo kalu yihi macnii samaawaadku kursiga kolka loo eego sidaasoo kale yihiin oy uga yar yihiin waayahay qur-aankana ilaahay wuu ku sheegay wasica kursiyuhu samaawaati waalard kursiga ilaahay inuu samaawaadkiiyo dhulka ka wen yahay qur-aanka ilaahay ku sheegay laakiin aharkani ama xadiidkani waa daciif waayo waa mida dee waa mursal waayo zayd ibnu aslam dee waa taabici ma garatay taabicigu wuxuu rasuulka u tiiriyana mursal baa laydhaha mursalkuna qaybta daciifuu ka mid yihi taas waa qoran ta kale sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam ninkaasina daciif bu aha nin matruuka ayuu ahaa markaa ma asaxa aarkani ma asixin inta saxiixa baa lagaga gaabsanaya tursigaana waxaa lagu fasiray gaashaankan marka la dagaalamayo warma iyo seefa iyo laysaga dhigana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray dhulkaa bannaan ee bankaana waa lagu fasiray wa qaala wuxuu ihi qaala abu darin abu der wuxuu yihi radi allahu canhu y samictu waxaan maqlay rasuulalahi baan maqlay sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay mal kursiyu kursigu ma aha filcarshi carshiga kolka loo eego ilaa ka xalqatin xalqad yar oo kale ama baraarug yar oo kale mooyaane oo min xadiidin xadiid ka samaysan oo ulqiyad lagu tuuray beyna dahray falaatin meel bannaan waxa weeyaan dusheed oo min alarda dhulka ka mid a xadiidkana wuxuu sheegayaa carshigu sida uu uga wen yahay kursiga ayuu sheegayaa oo kursigaa cirkiyo dhulka aadka uga weyni marka loo eego isagana carshiga carshiga aada iyo aada uga sii weyn marka makhluuqaadkaasi aad iyo aad bay u waawen yihiin cadamada khaaliq iyo allaha abuuray baanayna tusaya laakiin xadiidkana sanadkiisa kolka la eego isna waa daciif weeye oo waxaa ku jira ninkaa hore aynu sheegaynay baa sanadkiisa ku jira cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam waana daciif weeye kadalika inqiaac baa ku jira sanadkiisa inqiaacna wuu ku jira markaa ma sugna qaala wuxuu ihi can ibn mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi bayna samaai dunya walatii taliihaa samadan dhowiyata kusii xigta waxaa u dhaxeeya khamsu miati caamin shan boqol oo sano in loo socdo wbayna kuli samaain wa samaain hamsu miati caamin laba samo walbana inta udhaxaysa waa shan boqoloo sano in loo socdo wabayna asamaai asaabicati wاlkursiyi hamsu miati caamin samada toddobaad iyo kursigoo ka sii sarreeya inta udhaxaysaana waa shan boqol oo sano in loo socdo wa bayna alkursiyi waalmaa'i khamsu miati caamin kursiga iyo biyaha inta udhaxaysaana waa shan boqol oo sano in loo socdo waalcarshu carshiguna fowqa almaa'i biyahaasuu ka sii sarreeya wallaahu ilaahayna fowqa alcarshi carshiguu ka sarreeya laa yakhfaa calayhi kamana qarsoono shay-un shay oo min acmaalikum camaladiina ka midi kama qarsoono qaala wuxuu ihi mualifku akhrajahu ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi baa wariyey can xamaad ibnu salm uu ka wariyey can caasimin buu ka wariyey waa caasim ibnu bahdala ya caasim ibnu abinajuud albahdali weeye can zirin buu ka wariyey can cabdilaahi buu ka wariyey cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu wa rawaahu binaxwihi isagoo kale waxa wariyey almascuudiyu baa wariyey can caasim buu ka wariyey can abi waail buu ka wariyey can cabdilah qaalahu alxaafidu dahabiyu alxaafid adahabi baa sidaa yihi raximah llah sida kitaabkiisa culuwiga ku sugan qaala wuxuu uhi walahu uruqun uruq baanu leeyahay aarkani uruq buu leeyahay aarkana waa aar sugan oo cabdillahi bni mascuud uu ka sugan yahay sida ahlulcilmigu ay tilmaameen hase ahaatee isagu mawquuf ku yahay oo rasuulka uma rafcin mawquufba ha ku ahaadee lahu xukmu rafci xukum rafci buu leeyahay waayo arrimaha saxaabigu uu ka waramay radia allaahu canhu arrimo caqliga iyo ijtihaadka lagu ogaan karo maaha sooma aragtid arrimo ijtihaadka iyo caqliga lagu ogaan karo ma aha sidaa awgeed inuu rasuulka kala kulmay baa lagu xambaaray waaya bal markaa u fiirsada samaawaadka iyo weynidooda iyo intay isu jirjiraan iyo makhluuqaadka caynkaas iyo cadamadooda bal u fiirsada waxay taasi kutusaysaa calaa cadamati calaa cadamati illaahi jala wacala allaha abuuray makhluuqaadka waaweyn inuu ka sii wen yahay iyo cadamadiisa qaala wuxuu uhi wa can ilcabaas bni cabdilmualibi waxaa laga wariyey cabaas bni cabdilmualib oo rasuulka adeerkiiya radia allaahu canhu cabaas haddii la yidhaahdo asha laga jariyo haddii asha la raaciyo labadaba dhib ma leh waa cabaas dee waa calam ashaa ku jirtaana wax tacriifa ama macrifanimo faa'iideyn mayso ay marka horu iska macrifaya waa calam soo ma ashaasina waa ashii magacyada calamka ah mararka qaar la gelin jiray iyada oo magacan asalkii hore halka laga keenay ee la milicsaday la eegayo bacd aclaami calayhi dakla lilamxi ma qad kaana canhu nuqila kalfadli wاlxaariثi wاnucmaani fadikru da xadfuhu siyaani waa halka ibnu maaligu odhan yidhaahdo qaala wuxuu صaxaabigu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam hal tadruuna miyaa garanaysaan kan bayna الsamaai wاlardi cirkiiyo dhulka inta udhaxaysa qulnaa waxaanu nidhi allah warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa ku cilmi leh qaala wuxuu uhi baynahumaa inta udhaxaysa masiratu khamsi masiratu khamsi miati sanatin shan boqoloo sano waa mastaafa loo socdo waayahay wa min kulli samaain ilaa samaain samo kasta ilaa samada kale inta udhaxaysaana masiratu khamsi miati sanatin shan boqoloo sano waa in loo socdo wa kidfu kulli samaain samo walba qaradeeda iyo baaxadeeduna macnihii samo kasta intay qaradeeda iyo baaxadeedu ay leegtayna masiratu khamsi miati sanatin shan boqoloo sano waa in loo socdo wa bayna asamaai saabicati walcarshi samada toddobaad iyo carshigana waxaa udhaxaysa baxrun bad bayna asfalihi wa aclaah badaasoo halka u hoosaysa iyo halka u saraysaa kamaa bayna asamaai waalard cirkiiyo dhulka intaa udhaxaysoo kale ay tahay oo shan boqoloo sano in loo socdo iyaduna ay tahay wallahu tacaala ilaahayna isagaa sarreeye fowqa daalika waxaasoo dhan buu kasii sarreeya walaysa yakhfaa calayhi kamana qarsoono shay-un shay oo min acmaali bani aadama acmaasha bani aadamka ka midina kama qarsoona akhrajahu abu daawuuda wagayruhu wallahu aclam xadiidkana waa xadiid markaa macruuf ah bacdu ahli lcilmi way difaacaan laakiin sida saxiixa xadiidkani waa xadiis daciifa sanadkiisu laakiin waxaa nagaga filan oo waxa uu sheegaya in badan sheegay aarkaa hore ibnu mascuud ayaa inta uu sheegaya wax badan oo ka mida tilmaamay kadalik carshiga ilaahay inuu sareeyaana waa mid sugan carshiga ilaahay inuu biyo ka sareeyaana dee qur-aankay ku jirtaa wa kaana carshuhu cala almaa marka ilaahay qur-aanka ku yidhi marka laakiin xadiidkani sanad ahaan waa daciif wey qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu baabkan masalooyin baa ku sugan aluulaa masalada hore waxa weeye tafsiiru qowlihi tacaala hadalkuu rabbi yidhi tafsiirkiisa weeye waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama oo cadamada ilaahay baa laga deliishanaya athaaniya ana haadihi lculuuma culumtani culumtan ku saabsan sifaadka ilaahay iyo wa amhaalaha kuwa lamid ahiba baaqiyatun mid baaqi ahayd bay ahayd oo jirtay cinda alyahuudi yahuudda agtooda aladiina yahuuddaasoo fii zamanihi wakhtigii rasuulka joogay sala allahu aleyh wasalam lam yunkiruuhaa may diidin culumta noocaasa walam yata'awaluuhaa maray taxriifin oo may odhan sida loogama jeeda sidan kalea loo jeeda sida dad badan oo markaa muslimiin sheeganaya ay yidhaahdaan maanta athaalia masalada saddexaad ana alxabra ninkaa caalimka ahaa lamaa dakara markuu sheegay linabiyi nebiga markuu sheegay sala allahu alayhi wasalama sadaqahu wuu u rumeeyey wanasala alqur'aanu qur-aankuna wuxuu ku soo degay bitaqriiri daalika arrinkaa isagoo sugaya marka daahirka hadalka waxaad mooddaa inuu leeyahay aayaddu markii hadalkaa ninkaas yidhi bay soo degtay laakiin sidaasi kama muuqato siyaaqa xadiidka aayaddu akhriyay baa meesha ka muuqataa ku taalla ee kolkaa aayaddu hore u soo degtay laakiin rasuulku wuxuu u deliishaday calayhi salaatu wasalaam aayadda inay waxa uu towraad ku yaalla ee uu ninkan xabriga sheegay aayadduna ay sheegayso ay rumaynayso aanay maaragtay sugayso waayahay araabica wuquucu daxiiki lkaiiri min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waa dhicista qosalka badan ee uu ka dhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam lamaa dakara alxabru caalimku markuu sheegay hada alcilm alcaiima cilmigan weyn ee ilaahay sifaadkiisa iyo cadamadiisa tilmaamaya sababtuu rasuulku u qoslayna waxay ahayd isagoo u dhabaynaya waanu ku farxay arrinkaa waayo dadkii towraad hayey qaar ka mida waxay ka marakaceen wax waafaqaya maxay diinta nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam ta noocaasana rasuulku inuu ku farxayey oo ay faraxti gelinaysay shaki maleh alkhaamisa masalada shanaad atasriixu waa cadaynta la cadeeye bidikri lyadayni sheegista laba gacmood la sheegay iyo wa ana samaawaati in samooyinku filyadi lyumna gacanta midig ay ku jiraan wa ana alaradiina iyo in dhulalkuna filuqrata kale ay ku jiraan asaadisa atasriixu waa cadaynta la cadeeye bitasmiyatiha ashimaal magacowga lagu magacaabay ashimaal ama bidix laakiin lafdigaasi waa daciif shaadasaynu sheegnay asaabica dikruljabaariina waa sheegista la sheegay kuwa markaa jabbaariinta ahee dadka ku xadgudbay isweynaysiiye walmutakabiriina kuwa iskibriya cinda daalika markaa athaamina qowluhu ka khardalatin fii kafi axadikum weeye oo aharkiibay ku soo aroortay ibnu cabaas waxaana aharka ku soo arooray baynu ihi fii yadi axadikum baa ku soo arooray kolkaa isku soo duuduuboo cadamada ilaahay baa laga qaadanaya ataasica cidamu lkursiy waa weynida kursigu wen yahay binisbati ilaa samaai samada marka loo eego alcaashira cidamulcarshi carshiga weynidiisa weeye binisbati ila kursiyi kursiga kolka loo eego alxaadiya cashara ana alcarsha carshigu hayru lkursiyi walmaa kursigiiyo biyaha toona maaha waa makhluuq kale oo ilaahay abuuray oo makhluuqaadkiisa waaweyn ka mid a waxaana ahlu sunuu rumaysan yihiin inuu yahay mawdicu lqadamayn halka ilaahay qadameynkiisa uu dhigo jala wacala ahaaniya cashara kan bayna kuli samaayin ilaa samaayin laba samo walba imisaa udhaxeeya athaalia cashara markaa waxa udhexeeya shan boqoloo sano in la soco masaafo dhan oo masaafo aad iyo aad u durugsan athaalia cashara kan bayna samaai saabicati waalkursiy samada toddobaad iyo kursigana imisaa udhexeeya intaa in leheg araabica cashara kan bayna alkursiyi walmaa kursigiiyo biyahana imisaa udhexeeya intaa in leeg alkhaamisa cashara ana alcarsha carshiguna fowqa almaai biyuhu ka sarreeya asaadisa cashara ana allaha fowqa alcarshi ilaahayna carshigu kasii sarreeya taana waxaa laga qaadanaya ilaahay jala wacalaa istawihiisa carshiga uu ku istiwooda in la sugo qur-aankuna in badan baa rabbi masaladaa uu ku celceliyey asaadisa cashara asaabica cashara kan bayna asamaai waalardi cirkiiyo dhulkana imisaa udhexeeya haamina cashara kisfu kuli samaain khamsu miati sana samo walba qaradeed iyo baaxadeedu waa shan boqoloo sano in loo socday leegta taasia cashara ana albaxra bada aladii badaasoo fowqa samaawaati samooyinkan ka saraysa asfaluhu wa aclaahu khamsu miati sana halka ugu hoosaysiyo halka u saraysa waxay isu jirtaa shan boqoloo sano in loo socdo wallahu subxaanahu watacaala aclam alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa sayidina muxamadi وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته